dagaalka khasaaraha geysta ayaa waxa uu ka dhacay duleedka garoonka diyaaradaha balledoogle ee gobolka shabeellaha hoose kaa oo u dhexeeyey ciidamo ka tirsan al-shabaab iyo ciidamada dowladda itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka amisom dagaalka shalay dhacay ayaa waxaa ka soo baxaya faahfaahino dheeraada waxaana tirada dagaalka ku dhimatay lagu qiyaasay ilaa iyo kow iyo toban ruux oo dhinacyada dagaalamay ah dagaalku waxa uu ka dambeeyey markii ciidamo ka tirsan al-shabaab waddada ay u galeen ciidamo etoobiyaan oo kusii jeeday magaalada baydhabo ee gobolka baay sida saraakiil amisom ka tirsan laga soo xigtay ciidamada ayaa xilligaasi la sheegay inay wadeen gaadiid la doonaya in la gaarsiiyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaa oo loo waday maamulka koonfur galbeed laakiin al-shabaab waxa ay sheegeen in dagaalka ay ku gubeen ilaa iyo lix gaadiidka dagaalka ah ayna ku qaadeen kolonyo ciidamada dowladda yugandha ee qaybta ka ah howlgalka amisom kuwaasoo ay sheegeen in sahay ay u sideen ciidamada dowladda etoobiya oo ka soo baxay magaalada baydhaba maamulka koonfur galbeed oo aan la xihiirna ayaana weli ka hadlin khasaaraha dagaalka sidoo kale ma jiro wax war ah oo ka soo baxay amisom iyo saraakiisha dowladda etoobiya